gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ruqya cabdulle ayaa si qoto dheer uga hadashay doorka muhiimka ee haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe ay ku leeyihiin horumarinta nadaafada iyo bilic soo celinta deegaanka marwar ruqya cabdulle ayaa waxay sheegteen haweenka maadaama ay yihiin tiirdhexaadka qoyska iyo bulshada ay door muhiim ah ku qaadan karaan ilaalinta nadaafada xaafadaha wacyigelinta caruurta iyo barbaarinta jiilka cusub ee hogaansama habnololeedka nadiif ah
qoysaska soomaaliyeed maxaan kuu sheegaa waxaa la rabaa horta qoyska wuxuu kasoo bilaawdaa ama nadaafada ay ka bilaabataa gurigaaga markaad hooyo tahay waa in gurigaaga horta aad ilaalisaa kadib aa u gudubtaa marka deriska iyo maxaan kuu sheegaa meelaha bilicda ah oo deegaankaas marka nin la nadaafiyo waxaan leeyahay annaga hadda ka haween ahaan ka haween ahaan waa u taagannahay bilicda inaan ilaalino nadaafadda aan ilaalino ilaahay waa kuroonyahay wax badan aan ka qabanno horumar walba oo maxaan ku sheega markaas taagan in wax aan ka qabanno hadda waxyaabaha badan oo hadda wax laga qabtay waxaa ka mid ah qoysas badan oo barakacay oo burburay oo loogu magac daray hadda qaxootiga ijo in wax badan aan ka qabanay marka nadaafadiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa gogol dhigiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa raashiin siiskiisa ha ahaato wax badan aan gobolka shabeellaha dhexe gabdhaha ku nool oo haddaba xataa gudoomiyahayga ay ku maqan tahay marka waxaan leeyahay hooyooyinka inay ilaaliyaan nadaafadda wax walba ay ka qayb qaataan aysan isku koobin in guryahooda base ay maxaan ku sheega shaqeeyaan xataa inkee deriska xataa ay kaalmeeyaan oy ololaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda ay ka qayb qaataan wacyigelinta ay ka qayb qaataan waxyaabo badan ay ka qayb qaadan karaan hooyada hadday guri joogta hadday banaanka ay joogtaba ururka haweenka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa horey u sameeyey ololayaal nadiifin ah oo ay kaga fulinayeen suuqyada xaafadaha iyo goobaha waxbarashada waxaay sidoo kale si joogta ay u qabtaan wacyigelin ku saabsan maareynta qashinka isticmaalka biyaha nadiifka ah iyo caafimaadka deegaanka